dabkan oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana ka kacay dhismo ku yaala xaafadda umoja estate ee magaalada nairobi ayaa waxaa laga soo sheegayaa in uu geystay khasaare kala duwan kaas oo galaaftay nolosha laba carruur ah ku sugnaa guriga xilliga uu dabka kacayey goobjoogyaal ayaa sheegay in dabka uu bilowday abbaaro saddex saa habeennimo xalay kadib markii mid ka mid ah guryaha uu dabka qabsaday kaas oo si deg deg ah ugu fiiday guryo kale iyo goobo ganacsi waxayna intaasi ku dareen in guriga uu dabka kacay uu gebi ahaanba basbeelay si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay gudaha dalka kenya ku soo badanaya dabka kacaya xaafadaha iyo xarumaha ganacsiga dhowaan ay ahayd markii uu dab xoogan uu ka kacay dhismo ku yaala ismaamulka nederu ee dalka kenya kaas oo galaaftay nolosha laba carruur ah halka uu gebi ahaanba basbeelay guriga